waxbarashada waa shayga ugu muhiimsan ee aadanaha ku anfici karo noloshiisa tan qoyskiisa iyo midda bulshaduu la nool yahay waana furaha horumarka bulsho degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku yaala goobo badan oo waxbarasho islamarkaana bixiya adeegyada waxbarashada oo maadi iyo diini intaba leh qaar ka mid ah waalidiinta ku nool magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose oon waraysi la yeelanay ayaa ardayda waxbaranaysa ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada si ay u noqdaan kuwo dadkooda dalkooda iyo diintooda anfaca magacayga waxaa la dhahaa cabdiraxaan xaaji waxaan ka mid ahay dadka waalidiinta ee ku nool magaalada dhobley waxbarashada ruux kasta oo ilaahay abuuray waxbarashada isagana way anficaysaa dadka kale ee la nool ee isku micnihii isku barnaamijka yihiin ee isku xaaladaha ku nool yihiinna waa waa anfacayaa marka insha allahu tacaala dhallinyaradu inay waxbarashada sii wataan oo ilaa heer macquul ah oo micnihii lagu daba taagnaado waalidiintu ay ku daba taagnaadaan la kontaroolo macallimiinta keliya aan lagu dhaafin si ay berito adigana ku anfacaan bulshadii kale ee deegaankula deganeed iyo ummaddii soomaaliyeed u anfacaan waa barnaamij muhiim a haddii kale ciladaha ka imaanaya waxaa weeye isagaa bahalku u noqonaya daayartaas haddii aan micni wax la barin magaceydu waa maxamed axmed kana mid ee waalidiinta ku nool degmada dhobley bulsho wax baratay baa wax noqotaa waxbarashadan waa furaha adduunidan hadda aan joogno waayo dad aan waxba baranin qof ardaygan hadduu waxba baranin ama asagan wax ma qabsanaayo bulshadan waxa uma taraayo laakiin qofkan hadduu waxbarashada ka meel gaaro qofka asagaa is anfici dadkii waalidkii wuu anfici bulshadii wuu anfici berito marka muhiimadda ay leedahay inuu ardayga gudbo oo wax barto saddexdaa muhiim bay leedahay marka hore waa inuu asaga uu is anfaco asaga hadduu anfacana waalidkiis buu anfici waalidkii markuu anfacana bulshadii igu anfici bulshadii uu meeshaa ku noolaa degmada hadduu anfacana dalkii oo dhan buu anfacaya marka dambe si kastaba ha ahaatee waxbarashada ayaa ah shaygii ay dadka ku horumarin karaan noloshooda iyadoo daa'irta waxbaranaysa loogu baaqay inay xoogga saaraan yoolkooda waxbarasho